iskaashatada gaadiidleyda galmudug ayaa si weyn u taageeray mashruuca dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb wadadan ayaa muhiim u ah isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka gobolada dalka dhismaha wadadan oo si rasmi ah loo dhagax dhigay bishii meey ee sanadkan ayaa waxaa hirgelinteeda hormuud u ah maamulka galmudug iyadoo la kaashanayo bulshada deegaanka wadadan oo muddo dheer ahayd mid burbursan ayaa hadda waxaa laga dareemayaa horumar muuqda oo dhanka dhismaha gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda galmudug iyo qaar ka mid a iskaashatada ayaa si weyn usoo dhaweeya dhismaha wadadan iyagoona sheegay inay qayb ka qaadan doonto horumarka deegaanka
awal wadadan waxaa soo bilaabay asalkeedii dadka gaadiidleyda oo wadadan isticmaala ciday rabaan ha ahaadaano ayagaasaa bilaabay waatan lacagtii laydinka qaadi jiray waad ula baxdeen ilaahay dartiis idinkana ha iska xumaynina waxaan leenahay niyadiinna labaatankii dolar ama soddonkii dolar la qaadi jiray waxaas aad ujeediin iyo wax kasii fiicana ka soo socda waxaan rabnaa idinkuna inuu aragtiin inay tahay wixii aad la baxdeen meeshaas meesha ugu khayrka badan wax lagula baxo inay tahay lagu sii taro lacagta la dhiibo baabuureydan leeyahay waana u jeediin kolley intii hadda wadada martana waa aragtay intii aan wadada marina waxaan rabnaa inaan u sheegno wadadu meeshaasay maraysaa waana fiican tahay ha laga qayb qaato meel fiicanuu maraa muddo hal bil iyo baruu socdaa birshii iyo bartii oo uu socdana shaqada qabsoontay shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay dhiirigelin leh waaye marka koowaad marka waxaan u mahad celinaynaa dowladda galmudug dhammaanteed baabuuraydii lacagtan laga bilowday oo bixisay oo tobanka doolar iyo shanta doolar iyo u bixiday iyo labaatanka doolar waxaan u sheegaynaa haddii ay qabeen in waxaa laga qaadaahu ay maaragtay meel kale ay ku socdaan maantay u jeedaan waxqabadkoodii inay ka badiyaan oo intii kale iyo in ka badan ay ku sii daraan aan ayakan ugu baaqaynaa waxa qof qaataa waxama matarayaan laakiin waxa waddada caamka lagu bixiyo oo maaragtay waddadanoo kale lagu bixiyo tobankii doolar waa tas maanta waa muuqataa haddii hal qof jeebkiis ku baxdana ku dhacdana waxaaba ma darteen galmudug keliya ma laha meeshaan waxaa iska leh inta wadadaa marta casayr bintaas kambooni waa jid macnaha halbowlahoo la maro marka wixii galoo dhaqaalaana waxay noqonayaan intaas waxay manaafic wada ah oo annagu na anfaca ummadda kaloo socotana anfaca marka rajo fiican aan ka qabnaa haddii alla yidhaahdo waanan soo dhaweyhaynaa maamulka galmudug ee sharafta leh meeshan ka dhisan shacabkiisana inuu la shaqeeyana go'aan ku gaarana waan u mahad celinaynaa inta ka dhimanna ka buuxiyaan haddii alla yidhaahdo tiyamha kale oo reer galmudugana ayaguna dhaqaalaha inta gacanta furaan kilomitir ninkii qaadaa iyo ninkii laba qaadaa iyo ninkii saddex qaadaa iyo ninkii wax ku darsaaba